dhalinyaro ku nool magaalada gaalkacyo ayaa isku xilqaamay sidii ay u caawin lahaayeen ardayda kasoo jeeda dadka danyarta ah ardaydan oo dhigtay iskuulka gurmad ee magaalada gaalkacyo ayaa la guddoonsiiyey agabka uu ardayga u baahan yahay sida dharka buugaagta iyo qalimaanta cabdifataax cabdulaahi xuseen oo kamid ah dhalinyarada isxilqaamay ayaa ka waramaya ujeedkooda
ilaahay baa mahadis kale subxaana wa tacaala dad islaama naga dhigay haddana iskuulka hay keenay halkan iskuulkan horumar primary school waa subax kale waa jiw kale waa ardo kale oo afartan iyo laba ah oo saaka aad u faraxsan oo helay buwaagtii qalimaantii yuniformkii waxaa mahaddaas u sugnaatay ilaahay subxaana wa tacaala kabacdiina waxay u sugnaatay dadkii soomaaliyeed ee qiimaha badnaa ee yuniformka ciyaalka aan ka soo contribuute garaynay hal hal laba labo saddex saddex waxaan halkaan rabaa inaan uga mahad celiyo dhammaan dadkii ay gacanteennu gaartay kuwii nala dareemay in ay tahay shaqadan shaqo loo baahnaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan jaamacadaha hadday ahaalee jaamacadda gaalkacyo university jaamacadda modren jaamacadda balasma oo qaaraanka contributionka qayb ka ahaa sidoo kale shakhsiyaadkii lacagaha aan ka soo qaadnana waa u mahad celinayaa waxaan u macdelinaa saaxiibaha qiimadaha badan ee hadda garbahayga taagan wax nala contribute gareeyey cabdixakiin iyo xildhibaan muxudiin waxaan u mahadcelinaa cabdirasaaq afey oo qaaraanka shaqada contributionka qaybta ugu fiicaneed iska leh oo haddii uusan baahin la'aantiis ay waxba soo xaroodeen waxaan sidoo kale u mahad celinayaa samanfala bashiir oo qayb nagala ahaa shaqadan waxaan rabnaa inaan u sheegno institutionska kale waxbarashada iskuullada waa idiin soo soconnaa inta arday bilaa uniform iyo bilaa arday uu joogo qof aan deenayno male iskuullada sare ee magaalada ku yaalla syl al-shacab mudug al-safa cabdullaahi ciise hown afriig dhammaan iskuullada waa idiin imaanayna insha allahu tacaala waxaa xusuud mudan in gabdho soomaaliyeed oo qiimo badan oo dalka dibaddiisa jira ayaguna ay na soo contribute gareeyeen oo ay wax noo soo dirsadeen ilaahay baa mahadis kale wixii aan hor soo dhiibteen waa u heenay maalmihii lasoo dhaafay dhalinyaro ku nool magaalada gaalkacyo ayaa waday barnaamij ay ku caawinayeen ardayda